warbixin ku saabsan luqadda hooyo ama af soomaaliga waalidka wuxuu xaq u leeyahay in ilmihiisu u dalbi karo waxbarashada luqadda hooyo haddii luqadda hooyo ay tahay midda looga hadlo guriga ilmuhuna uu fahmayo laba kun iyo sagaal iyo tobanka degmadan waxay leedahay labaatan iyo toddoba macalin oo bara ardayda toban iyo sideed luqadood oo kala duwan arday dhan shan boqol oo arday luqadda hooyo waa maado la mid ah maadooyinka iskuulka waxayna leedahay shuruudo iyo manhaj manhajku wuxuu la mid yahay sida luqadda casriga ah waxaana u dheer dhaqanka iyo hidaha waddankaaga luqadda hooyo shahaadadiisu iyo qiimeyntiisu waxay la mid tahay sida maadooyinka kale ee dugsiga laga bilaabo fasalka lixaad shahaadada fasalka sagaalaad ee luqadda hooyo waxay u bedelaysaa ardayga maado kale oo uu ka keenay natiijo hoose waxayna u gelaysaa lix iyo tobanka maado ee ugu fiican luqadda hooyo waxaa la dhigaa toddobaadkiiba hal mar oo ah hal saac ahna saacadaha dambe ee waqtiga iskuulka luqadda hooyo ardayga waxay siisaa fursad uu ku horumarin karo aqoontiisa luqadeed iyo dhaqankiisa baaritaan la sameeyey waxaa lagu ogaaday ardayga luqadiisa hooyo ay horumarsan tahay in luqadda swidishkuna ku fiicnaado ayna u fududahay inuu si dhib yar u barto luqado kale dalbashada luqadda hooyo waalidka khasabku ma aha inuu u dalbo ilmihiisa laakiin haddii uu u dalbo waa ku khasab in ardaygu yimaado fasalka toddobaadkii hal mar haddii aada u baahan tahay warbixin intaa ka dheer la xiriir maamulka iskuulka dalbashada xilliga dayrta hoos termiin waa ilaa dhammaadka bisha sebtembar xilliga guugana voor termiin waa ilaa dhammaadka bisha janaayo waxaad ka dalban kartaa bogga sanvikan dhibic sae hoos usii gal utbilling iyo fashkoola hoos waxaad kasii arkaysaa muqdishmool halkaas ayaad ku dhufanaysaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu